إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada garbaharey kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo sida uu u dhacay weerar lagu qaaday fariisin askarta dowladda federaalka oo ku lahaayeen deegaanka ceelshaalleh ee duleedka degmada daynayle ee magaalada muqdisho in ka badan labaatan ruux oo soomaali ah ayaa ku dhintay dooni kula qalibantay xeebaha badweynta hindiya maamulka puntland ayaa sheegay in etoobiyaanka laga saaro garowe ay u baahan tahay sharciyaad shisheeyaha admis ayaa iska fogeeyey inay ku lug leeyihiin doorashooyinka uu qabsanayo maamulka la baxay jubbaland in ka badan toban ruux oo yuhuud ah ayaa ku waxyeeloobay sawaariikh laga soo tuuray dhanka waddanka lubnaan
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisan askarta dowladda federaalk oo ay ku leeyihiin degmada garbaharey ee gobolka gado rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyey xerada w f b oo ay ku sugan yihiin askar ka tirsan dowladda federaalka dhawaqa rasaasta ayaana in muddo ah halkaa laga maqlayey welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xalay lagu weeraray degmada garbaharey kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo sida uu u dhacay weerar lagu qaaday fariisin askarta dowladda federaalka oo ku lahaayeen deegaanka ceelshaale ee duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho mubaarak cumar ayaa ka warramaya
الالتماس يا أسود الافتراس جرعوا الكفر المآسي والرزايا العلقمية اقتحاما في الأعادي سددوا رمي الزناد
filimkan oo uu baahiyey kanaalka wararka alkataa'ib ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar lagu qaaday fariisan ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaanka ceel shaarle duleedka degmada daynile ee gobolka banaadir isdaarkan ayaa soconaya qadir laba daqiiqo ee sikimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa xaqiiqada taala furimaha dagaalka ay ku hardimayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalk iyo shisheeyaha oo dhinaca
لا للدنية لا للدنية زمجروا الله أكبر فالعدو الآن يدحر واصنعوا ugu horeyn muuqaalka ayaa waxaa ka soo muuqanaya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si saf siman ah u wada tooganaya askarta dowladda federaalka kuwaas oo dhabar jeedinaya fagaarayaasha dagaalka يدحر واصنعوا نصرا مظفر بالرماح السمهرية سوف نسمع muuqaalka ayaa waxa uu si toos ku tusayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhaawactiraya askarta dowladda federaalka sidoo kale filimka waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalk ee lagu laayay dagaalka iyadoona rasaastu ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirka ugu dambeyn isdaarka waxaa kasoo muuqanaya hubkii laga furtay askarta dowladda federaalka kuwaas oo gaaraya laba qori ee kayfodhisoni boosashkooda iyo qori biika amiyo siriskiisa kanaalka wararka alkataab ayaa marar badan baahiyey muuqaalo isugu jira weeraro dhabagal iyo kuwa toos ah oo lagu soo bandhigayo khasaaraha lagu gaarsiiyey dowladda federaalk iyo shisheeyaha kusoo duulay dalka in ka badan labaatan ruux oo soomaali ah ayaa ku dhintay dooni kula qalibantay xeebaha badweynta hindiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya farxaan cali
sida laga soo xiganayo ila wareedyo waxaa xeebaha badweynta hindiya ku qalibmay doon ay la socdeen tahriibayaal soomaali ah oo gaaraya ku dhowaad boqol ruux kuwaasoo u badnaa carruur iyo haween inta la xaqiijiyey waxaa doonta qalibantay ku geeriyooday laba iyo labaatan ruux oo soomaali ah kuwaasoo u badnaa carruur iyo haween sida laga soo xigtay safiirka dowladda federaalk ee etoobiya iyo hay-ad taabacsan qaramada midoobay oo arrimaha tahriibka qaabilsan doontan ayaa qalibantay xilli ay maraysay xeebaha jasiiradda madagaskar waxaana lagu soo warramayaa in ku dhowaad konton qof ay soo badbaadiyeen kalluumaysato ka jilaabanayay badda iyadoo la dhigay isbitaallo caafimaad halkaas oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad waayadii ugu dambaysay waxaa soomaaliya ka tahriibayay dhallinyaro badan sababo ku aadan dowladda federaalk oo dhibaatooyin ay kala kulmeen sababna u noqotay in magaalada ugu weyn soomaaliya ee muqdisho ay noqoto magaalo aanay wax badan kala socon dadkuna aanay maarayn karin noloshooda culimmada diinta islaamka ayaa tilmaamta in qofku naftiisa uu halaag geliyo ay dembi tahay sidaasi darteedna loo baahan yahay dhallinyarada soomaaliyeed inay dalkooda ku sugnaadaan kana difaacdaan shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh ee u soo shaqo tegay maamulka puntland ayaa sheegay in etoobiyaanka laga saaro magaalada garowe inay u baahan tahay sharciyaad maxamed sheekh cali ayaa ka warramayaa
gudoomiyaha magaalada garowe maamul kala baxay puntland ninka lagu magacaabo cabdulqaadir geedi oo boqolaal qof meel fagaaraha kula hadleeyay ayaa sheegay in etoobiyaanka sida gardarada ah kusoo galaya magaalada garowe ay u baahan tahay waxa uu ku sheegay sharciyeed dadka soomaaliyeed ee ku nool garowe ayuu liiday isagoona ku tilmaamay kuwaan isku filnayn oo u baahan dadka qulqulaya etoobiyaanka ah arrintan ayaa caddayn maragma doonta u ah dadka etoobiyaanka ee waddanka lagu deegaamaynayo gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamul kala baxay puntland oo igu horreyso garowe waana waxay sil og yihiin maamul goboleedka puntland iyo dowladda etoobiya oo iyaga dhisitaankooda ka dambeysay itoobiyaanka ha la saaro itoobiyaanka in la saaro waa muhiim oo wixii aan sharci lahayn waddanka laga celiyo laakiin sharciyadda u baahan tahay dadka markii la celinayo waxaan kaloo jeclaha inaan idiin sheego oo aad dareentaan waxaan rabnaa magaalada tani inay dad hesho shacab ah oo wax gadan kara oo ku noolaan kara intaynaan meesha fadhida dukaama haddaynu furno yaa wax ka gadanaya waa inay helaa dad lugeynaya oo soconaya waxaa la rabaa caagadda biyaha maalintii in konton jeer lagaa gato ama boqol jeer lagu weydiiyo si magaaladu u noqoto magaalo caasumada
si kastaba haatee magaalooyinka hargeysa garowe iyo boosaaso ayaa kaalinta koowaad kaga jira oo qaati ka taagan dadka etoobiyaanka ee sida sharci darada kusoo galaya dhulka soomaaliyeed kuwaasoo ay qaarkood wataan carruurtooda iyo xaasaskooda sida ay marar badan saxaafadda u sheegeen bulshada ku nool magaalooyinkan kor kusoo sheegnay iyo kuwo kale waxayna intaa ku dareen in dadka maxaarada ah dhaqandoorin badan ka wadan bulshada dhexdooda mana jirto cid la xisaabtantaba mas-uul wax iska weydiiya etoobiyaanka sida raxanraxanta usoo galaya dhulka soomaaliyeed waaba kuwa uu tafxiidanaya in dadka soomaaliyeed u xusulduubaan dadka etoobiyaanka ah inay ka hadlaan damaca etoobiyaanka iska dhaafe waa kuwa uu xusulduubaya in etoobiya ay la wareegto dalka soomaaliya
shisheeyaha admis ayaa iska fogeeyey inay ku lug leeyihiin doorashooyinka uu qabsanayo maamulka la baxay jubbaland sakariya cumar ayaa ka warramaya shisheeyaha admis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa iska fogeeyey ku lug lahaashaha doorashooyinka uu qabsanayo maamulka la baxay jubbaland waxaana war qoraal ah oo taliska ciidamada shisheeyaha ee admis oo lagu baahiyey baraha internetka ay si adag isaga fogaysay war ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta kuwaas oo tilmaamay in ciidamada booliska taliskaasi ay ku lug leeyihiin doorashada maamulka la baxay jubbaland waxaana war-saxaafadeeda ka soo baxay taliska ciidamada shisheeyaha ee admis lagu muujiyey waxa ay ku tilmaameen mowqifkooda dhexdhexaadnimo ee khilaafka ka dhex aloosan dowladda federaalka ah iyo maamulka la baxay jubbaland waxaana war-saxaafadeedkan ka soo baxay shisheeyaha admis ay dhinacyadan ugu baaqeen inay xiisadda dejiyaan iyadoona warkan ka soo baxay shisheeyaha admis uu ku soo aadayo xilli dhinaca kale waxa loogu yeero qaramada midoobay iyo taliska ciidamada shisheeyaha admis ay uga digeen in diyaaradaha maamulkaasi loo adeegsado arrimo siyaasadeed xiisadda khilaaf ee ka dhex jirta dowladda federaalka ah maamulka isku magacaabay jubbaland iyo mucaaradka ka soo horjeeda hogaamiyaha maamulkaasi axmed madoobe ayaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraysa iyadoona la filanayo inuu mar kale iscaleymo saaro hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland axmed madoobe halka dhinaca kale musharaxiin la tartamaysay hogaamiyaha maamulkaasi ay iyaguna doonayaan inay iscaleymo saaraan kuwaas oo ay gadaal ka taagan tahay dowladda federaalka iyadoona mar weliba la filan karo inuu gudaha magaalada kismaayo ka qarxo dagaal ka dhexeeya dhinacyadan isku haya hoggaanka maamulka la baxay jubbaland kuwaas oo mid kasta uu u xusul duubayo sidii uu ugu fadhiisan lahaa kursiga hoggaanka maamulkaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan toban ruux oo yuhuud ah ayaa ku waxyeeloobay sawaariikh laga soo tuuray dhanka waddanka lubnaan deegaano badan oo ka tirsan kuwa ay gumaysiga ku haystaan yuhuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa kusoo dhacay sawaariikh badan oo lagasoo tuuray dhanka waddanka lubnaan ugu yaraan kow iyo toban ruux oo yuhuud ah ayaa la sheegay inay waxyeelo ka soo gaartay gantaalada lagasoo tuuray dhanka waddanka lubnaan ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah ayaa sheegay inay sawaariikh badan ku garaaceen deegaanada ay haystaan maamulka yuhuudda waxay sheegeen inay saddex boqol iyo konton sawaariikh ah ku garaaceen deegaanada uu haysto maamulka yuhuudda sawaariikhda ayaa si gaar u beegsaday deegaano dhaca bariga magaalada talaafiif waxaana ka mid a magaalooyinka ay sawaariikhdu ku dhaceen nahariya iyo xayfa marka laga soo tago tirada dhaawacyada ee ay sheegeen yuhuudda waxaa jira sidoo kale burbur badan oo soo gaaray magaalooyinkaas sawirro la baahiyey ayaana muujinayay gawaari badan oo gubanaysa ah oo ay leeyihiin yuhuudda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga naga inta